Tom Bahame Nyanduga waa booqashadiisii saddexaad ee uu dalka ku yimaado isagoo u kuurgalay heerka xuquuqda aadanaha Soomaaliya. Warbixin uu sheegay inuu ka diyaariyeyna waxa uu hordhigayaa golaha xuquuqda aadanaha qaramada midoobay. Waxa uu ku dheeraaday ka hadalka xuquuqda haweenka iyo matalaadooda la xiriirta siyaasadda dalka, isagoo soo dhoweeyey qoondada ay ku yeesheen doorashada Soomaaliya.
Waxaan halkan u imi in aan la socdo xuquuqda haweenka, gaar ahaan sida shareecada iyo dhaqanku ay arrintan xalkeeda qayb uga noqon lahaayeen, gaar ahaan dheelitirka arrimaha haweenka. Kuwaasi waa arrimaha ugu muhiimsan ee aan diiradda saarayay safarkaygan. Intii aan halkan joogayna, waxaan kulamo la yeeshay dhammaan dhinacyada ay khusayso, oo ay ka soo bilaabmayso mas-uuliyiinta xukuumadda, qaybo ka mida bulshada rayidka ah, hogaamiyaasha dhaqanka iyo weliba culimada dhinaca diinta.
khabiirkan madaxa bannaan ee dhinaca xuquuqda aadanaha qaramada midoobay soomaaliya ugu qaabilsan waxa uu warbixintiisa boos weyn ka siiyey eedeymo loo jeediyey amisom oo la xidhiidha ku tumashada xuquuqda qaar ka tirsan soomaalida isagoo si gaara u soo hadal qaaday falal kufsi ah oo ay askar ka tirsan amisom haween soomaaliyeed u geysteen
haddii aan dib ugu noqdo mawduuca weyn marka aan helno eedeymo sidan oo kale ah oo ku saabsan xadgudubka waxaan ku samaynaa dabagal annaga oo la kaashanayna mas-uuliyiinta ay khusayso waayo xafiiska xuquuqda aadanaha qayb ayay ka yihiin dhinacyadan hoggaanka amisom waa inay hubiyaan cidda lagu eedeeyo xadgudubyada noocan ah in ay qaadaan mas-uuliyaddeeda oo lagula xisaabtamo iyada oo la raacayo qaabdhismeedka dalalka ciidamada u soo diray soomaaliya dhammaan arrimahan waa ka wada hadalnay waana la socon doonaa dhowaan ayay ahayd markii ciidamo amisom ahi ay dad rayida ku dileen duleedka magaalada buulamareer falkaasi wuu cambaareeyey waxaanuu sheegay in baaritaan arrintaasi la xidhiira guddi loo saaray mar uu madaxda midowda afrika ee soomaaliya la kulmayna waxa uu ka dalbaday sida uu sheegay in natiijada soo baxdaa si cad dadka loola wadaago maadaama falal noocan ah oo horay guddi loogu saaray aan ilaa iyo hadda wixii ka soo baxay war loo haynin
waxaa loo baahan yahay laba arrimood daahfurnaan u oggolaanaysa in la helo sida dhabta ah ee ay waxu dhaceen iyo sidoo kale isla xisaabtan arrintan aan doonayo in aan tilmaamo ayaa ah marka la samaynayo howlgal ciidamada amisom ama kuwa soomaaliyaba ha ahaadeene waa inay ixtiraamaan xuquuqda aadanaha iyo shuruucda caalamiga ah ee gargaarka bini'aadannimo iyaga ayay tahay markaas in ay sameeyaan baadhis si ay runtu bannaanka u timaaddo iyada oo la raacayo jidadka u yaal qodobka aan ku heshiinay ayaa ahaa in natiijada ka soo baxda baadhistani ay noqoto mid la ogaan karo waayo marar hore waxaa dhacday inaan natiijada baadhisaha lasoo bandhigin heerka xuquuqda aadane ee xabsiyada soomaaliya saxaafadda caruurta dadka aan dembiga lahayn ee laysaga xirxiro tuhun ku qotoma in ay xiriir la leeyihiin xarakada al-shabaab iyo kufsiga haweenka ayuu aada uga dayriyey waxaanu tilmaamay inuu arrimahaasi kala xaajooday wasiirada cadaaladda iyo haweenka iyo taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka isbeddelna uu filayo jacfar kuukaay v o a muqdisho